jaamacad ku taalla magaalada muqdisho oo lagu magacaabo somalia international university ayaa ku dhawaaqday inay meydad ka soo qaadanayso jaamacadda kenya ee magaalada nairobi si ay ardaydeedu ugu bartaan qallinada jirka bini'aadamka hormuudka jaamacaddan dor cismaan maxamuud bare faytaan ayaa v o a u sheegay in shan meyd oo afar raga iyo hal dhadiga ay ugu deeqday jaamacadda kenya ee kenyata ee magaalada nairobi dhowaanna ay muqdisho geyn doonaan haddaba khadka taleefonka ee magaalada nairobi ayaan kula xiriiray doctor cismaan faytaan waxaanan ugu horeyn weydiiyey bal qorshahani siduu ugu dhashay qorshaha wuxuu noogu yimid annaga ardaanaha s i u ardada aan rabnaa wax barno ama noo imaanayo jaamacadda s i u sanadiyada hore dhan waa in la baraa jirka bini-aadanka sida u shaqeynayo iyo sida uu kala babaxo marka haddii la baraayo marka jirka bini-aadanka sida u dhisan yahay qaab dhismeedka jirka bini-aadanka oo afka qabaad loo yaqaan anatomy qaab dhismeedkaas marka waxaa loo baahan yahay marka in arday loo heraa meid loo helo meidkaas oo laga shaqeeyey oo aan ureynin oo aan wasaq lahayn oo si fican loogu shaqeeyey in miis loo saaro ay sameeyaan markaas waxa la yidhaahdo afka qabaad loo yaqaano dissection oo ah in meidkii la siiqo maqaarka fiiqadiisa laga bilaabo marka waxaan uleedahay marka in haddii intaasoo wax s i u ay u baahan tahay in aan raadino marka maid marka waxay nagu noqotay marka dhib inaan dhaqaaqno oon raadino jaamacadihii naga buqsanaayo oo ku yaala africa inaan cilaaqaad la yeelano oon raadino oon wacano ilaa waxaan gaano hataa west coastka hataa ilaa nigerian kanga waa kasoo noqonay uganda kenya dhulka inaan ku wareegnay inaan helno maid ardadayni aan miiska u saarno ay wax ku bartaan marka imis marka waa tahay marka imise mayd ayaad guud ahaan qorsheynaysaan inaad kenya ka keentaan oo muqdisho keentaan
annaga waxay ku xiran tahay hadba ardada aan qaadano sanad walbo marka annaga laakiin waxaa noo qorsheysan in ardada aan qaadanayna ay ka badan konton arday sanadkii marka kontonkaas ardayna w h o a waxay qabtaa guideline ay leedahay tobankii ardayba waa inay helaa hal maxaan ku idhahdaa kadaabar ay wax ku bartaan kadaabar hal maid waa inay helaan tobankii ardaba inay helaan maid ay wax ku bartaan marka hadda waxaan soo qaadan anaga shan marka shantaas waa la bari karaa marka waa tahay marka jaamacadda kenyata university ee dalka kenya ayaa idin siinaysa miyaa laydinka iibinayaa mise way idin siinaysa oo lacag la-aan baa laydinku siinaya
waa lacag la-aan waa hadiyad maid lama gadi karo waa hadiyad laakiin haddana maidka wuxuu yahay sideedaba maydka iska qaado maaha sababto ah sharciyaa jiro maydka ugu qaado sharciyadaasa waxay leeyihiin haddii la helo dad badan oo dhintay oo dadkoodii ay soo ay weydiisanaynin inay ka baxsaan isbitaalkii hadig duugtaan oo afka qabaad loo yaqaana ay claim gray waayaan marka waxaa dhalaysa marka in ay maxkamad soo amarto ay tiraado marka meydadkaas jaamacadaha way qaada karaan marka nasiib wanaag marka anaga waxaan kusoo aadnay taas waa tahay marka kenyatta marka waa tahay marka meydadkan bal iga waran aada qorsheynaysaan inaad keentaan maxay ka kooban yihiin lab iyo dhadigba
waxa waaye afar oo rag ah iyo hal oo dumar ah ma la og yahay markaa ama ma jaamacaddu maidiin sheegtay waktigay dhinteen meydadkan
waa waa muhiim wey maxaa dhacay meydka ma qaadi kartid asagoo la ogeyn waktiga oo dhintay certificateki oo ku dhintay sababta u dhintay iyadoo waxaan dhanaan la sheegin meydka lama qaadi karo waa tahay laakiin su-aasha doctor cismaan oo dad badan isweydiinayaan waxay tahay sababta aada mayd dibadda dalka uga keenaysaan iyadoo dhici karta in gudaha dalka khaasatan magaalada muqdisho oo kale aad ka heli kartaan sidaan la soconno muqdisho dad badan ayaa ku dhinta ama colaadaha ha u dhintaan ama iskooda ha u dhinteen kuwaas iyaga maxaad diidan inaad kuwaasi isticmaashaan
waxaa diidaya dhaqankeena diidaya horta saa uleyn dad badoo dhinta anaga ma aragno magaalada muqdisho laakiin hadday dhacdana nin walba daduu ka dhintay dadkiisa duuganaya marka claimka anagu waa badan yahay soomaaliya sida hadda claim qof in markuu dhinto oo dadkiisa ay yimaadaan ay duugtaan su-aal aaday badan tahay dhaqankeenana weli hadda yalbaxnimadayna halkaas in gaarsiisano oo waxaan ku yidhahdaa mayd in qof isbitaal iska siiya dad oo yihahdo jaamacadda qaado ardaha waxaa lagu soo barana arrimahaas maxaan ku idhahdaa ma gaarin wilaana soomaaliya laakiin ma la xidhiidheen isbitaallada eh, gudaha soomaaliya khaasatan muqdisho oo kale waxaan maqalaa mararka qaarkood in en, dad meel ku dhintay oo aan la garanayn cidda yihiin m- tallaagadaha cisbitaallada la geeyo idinku wax xidhiidhood cisbitaallada la samayseen ma jirtaa
Een, horta m- looma baahno inaan la sameyn marka meesha waan joognaa ma ogtahay Een, way dhacdaa in raadiyaha laga baasiyo la yidhaahdo geyda isbitaalkaas yihahdo ama gabar noocaas ama wiil noocaasa laakiin haddana een, kuma degdegi karta inaad tiraahdo okay haddii dadkii la claim gareyn waayo oo qof uu sheegin waayo meydkii in aad tiraahdo aan qaadano annaga ardayna miiska saabaan wax ku darno marka mar haddii meydadkan ay jaamacaddu jaamacadda kenyatta ay idin siinayso oo ay hadyad idinku siinayso en, muxuu noqonaya markaa kharashka ku baxaya eh, in meydadkan laga soo qaado eh, magaalada nairobi muqdisho ku keenta intuu leegi kharashka ku baxaya
Een, qarashku maaha qarash horta iyada ma aha marka usiyeysid een, een, soomaaliya da usiyeyso qarash yar ma aha laakiin een, anaga waxaan aaminsanahay isaga iyo haddaan ardada waxaan ka qaadnaya dib ugu celin sababto ah een, waxa waxa waa kaarga horta waxaan kaarga ahaan loo qaadaya meydka ee kaargahana een, waa taqaanaa waxaa loo qaadaa per kilo marka kiilo ahaan aan ku qaadayna marka
marka kharashkaasna idinkaa eh, bixinaya mise jaamacadda idinku yaboo haysa
maya jaamacadda waxaan ugu leedahay anaga een, meydadkii laakiin eh, inaan anaga qaado oo diyaaradda saarano oo maxaan ku idhahdaa oo ilaa aan ka geyno s i u diyaaradkii dhamaantiin aan ka geyno waxay noqonaysaa qarashka sanaya naga rabaa marka markii hore maxaad ardayda wax ku bari jirteen
ardayda marka hore waxaan ku bari jirnay si very unconventional ah oo ah maxaan ku idhahdaa eh, in computerka maxaan ku idhahdaa em, eh, qabitaamo oo sida biniaadanka jirkiisa loo furfura oo afka qaar loo yaqaan dissection aan ka barno laakiin waxaa noo caddaata inay ardadan ku adag tahay em, eh, fahamkana uu yaryahay badanaa sababtoo ah em, waa lagu daaya computerka marka waa jirka biniaadanka waa jir aada u fidsan oo- oo tiro badan marka waa- ma- ma ku fiicna in fact. laakiin hadda waxaan samayn doona waxay noqon doontaa anaga in aan labada isku darno oo ardaygu markuu tago computerka uu kusoo akristo markuu joogo laabkana uu u arko muuqihii gooni u arko maxaan ku yidhahdaa halboogayaashii dhiig gooni u arko maxaan ku yidhahdaa lafihii oo gooni u arko murqaha faraha badan magacyadoodii si isku korsaasaan marka waa laakiin waa istan marka oo- oo ardayda wax lagu baro saas waa fiican waa tahay marka qorshihiinu muxuu yahay Eh, intee in leeg baad qorshaynaysaan inaad meydadkan ah, haysaan oo en, a- aad aad isticmaashaan
Een, shalay wuxuu leeyahay meydka waxaa la samayn karaa muddo sanada marka sanad walbana waxay noqon doontaa inaan hadda soo qaadno meydadka waa maxaa caqabadood kala kulanteen arrintan marka caqabad ilaa hadda ma hayno ilaa hadda caqabad ma hayno markaan raadinayno meydadka een, maraan tagnay een, maxaan ku idhahdaa ama ko- aan tagnay uganda iyo maraan tagnay nigeria aan marayna ayaga laftooda xataa caqabadaha kala kumaayan waxay ahayd ee marmar awood waxay isticmaalayeen duuli oo qofka haddii la waayo waktigaas in la iska isticmaalo marka waxay samayn jireen ayaga xataa inay meedad kala bedeshaan si ay qofkii dadkii aan eh, isku- isku bedelaa marka anaga hadda hadda caqabad ma hayno marka kaasi waxa uu ahaa hormuudka jaamacadda somalia international university ee magaalada muqdisho doctor cusmaan maxamed barre faytaan wuxuuna khadka telefoonka ee magaalada nairobi ugu waramayay wariyahayaga cabdicasiis xuseen cusmaan halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a washington